soomaaliya waxaa si guud u saameeyey dhaqaalaheeda xanuunka covid -19ka sida ay horey u sheegtay wasaaradda maaliyadda waxaana xaaladu ay aada usii taabatay dadka haysta ganacsiga yaryar ee kasoo saarta nolosha maalintii ah qaar badan oo dadkaasi ka mida ganacsigooda ayaa ku xirmay kadib markii ay sii wadi waayeen laakiinse hadda waxaa jira dib usoo kabasho ay sameynayaan ganacsiga qaarkood si gaarana goobaha timaha lagu xiirto oo ku yaala magaalada muqdisho warbixintan waxaa ku eegaya wariyahayaga cabdicasiis barrow ganacsiga yaryar waa halbowlaha dhaqaalaha qoysas badan oo ku nool soomaaliya waana isha si maalinla ah ay uga soo saaraan noloshooda waxaana uu ku tiirsan yahay hadba sidii loogu helo macaamiil ku xiran oo wax ka iibsada xayiraadii dib loo qaaday oo ay dowladda soomaaliya soo rogtay si loo xakameeyo fididda xanuunka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban waxa uu saameyn ku yeeshay ganacsigaasi oo qaar ka mid ah u xirmay markii uu iswadi waayey laakiin hadda waxaa jira dib u kabasho ay sameynayaan ganacsatada haysata meheradaha yaryar cabdulaahi bashiir aadam oo ah aabba haysta dhowr caruur ah tobankii sano ee ugu dambeeyay waxa uu lahaa dukaan timaha lagu jiro oo ku yaala magaalada muqdisho intii ay jirta xayiraadii covid sagaal iyo toban waxa uu ku sigtay in uu ganacsigiisa xirmo
waagii koronaga jiray kulley culeys baan igu haatee waa maarin jirnay ilmaha iyo iyo biilkii iyo ishokaradii karadii iyo kulli waa maarin jirnay alxamdulilaah kulley hadda sidii hore waa dhaanaa waa kusooba dad baa kulley coronaga fayras kulley dadka dhan waa nila qabeen annagana kulley waa dadkaasay lamad aheen marka hadda kulley sidii hore markii duulimaadkii iyo waxaan la furay oo culeyskii waa naga degay kulley alxamdulilah kulley kulley waxaan leenahay hadda kulley alxamdulilah aan leenahay marka meel fiicana waxaan umarayn
waxaad iiga warantaa lacagtaad inta ka hesho oo aad halkan ka shaqayso marka laga reebo inta kirada kaaga soo aada markaad ka bixiso qaybta kale yaad ku maaraysaa noloshooda lacag fiicanna ma heshaa
lacagta kulley waxay aniga alafkaan ilaah aan siiyo kulley ciyaalkii iyo waxay iyo reerkii iyaa lagu biilaa waxay kala kirada waxay ciyaalkii iyo waxa kasoo haraan kirada laga bixina marka insha allah kulley hadda dhab kuma qabno maxamuud maxamed amiin oo sidoo kale ku shaqaysta xirfadda timaxeerista waxa uu weli sheegayaa in isbeddel dhinaca suuqa ah uu jiro laakiin marka loo barbardhigo sidii ay ahayd goobtiisa sanad ka hor waxa uu tilmaamayaa in weli hoosudhac aada u xoogan la dareemayo coronavirus ee isku soo laabteen diyaaradihii iyo marka la furay wax badanaa iska bedelay sababtoo diyaaradihii wixii wax badanaa isku xirnaya marka hadda wax badanaa iska bedelay suuqeena sidii hore wiilkuma soo laaban laakiin waxaan rajaynaynaa inuu noo soo laabto sidiis hore insha allah bal hadda waxaad iiga sheegtaa goobtaadan timajaraha dhaqdhaqaaqii ka jiray markii coronavirus uu jiray iyo hadda isbedelka aad dareemaysaan iyo daqligiina farqiga u dhexeeya maxaa ku tilmaami kartaa farqi badana farqi badanaa udhexeeyo owl wix maalinta naga soo geli jiray iyo wix hadda naga soo gala wax badanaa udhexeeya marka haddii ilaa yihahdo waan sii rajaynayna inuu sii kobco ganacsigeena hadda meeshuu joogo inuu meel ka fiican gaaro coronavirus markuu jirana anaga lemahan magaalada dhanaa ka jiray culaysi badan iyo diyaaradihii wixii xirmaan iyo kaargoodi wixii dhanaa magaalada dhanaa xirnayd suuqa dadkaasaan la qabnay waxa gaara dadka anugu aan qabin ma jirin laakiin hadda alxamdulilah magaalada dhan wixii dhan dhaqdhaqaagii wuu soo laabtay celcelis ahaan dadka macaamiisha ah ee sida maalinlaha ah u yimaado goobtiisa ganacsiga maxamed waxa ay gaarayaan inta u dhaxaysa lixdan ilaa iyo toddobaatan ruux laakiin laba jibaar ayay hooseeyeen xilliga ay jirta xayiraadii covid sagaal iyo toban
celcelis ahaan hadda maalintii uu yaran waxa waaye lixdan ilaa iyo toddobaatan qof inay meesha soo galaysa saan qiyaaseyno laakiin markii coronavirus jiray ma jirin waxaas labaatan shan iyo labaatan iyo toban iyo shan meelahaasa u dhexaysay inta soo galaysa waagi coronavirus laakiin hadda lixdan iyo shan ilaa iyo toddobaatan meelahaasaan ku qiyaasayna dadka soo galaya maalintii inkastoo weli soomaaliya uu xanuunka ka jiro oo kiisas meelaha qaar ay kasoo warinayso wasaaradda caafimaadka haddana ganacsatada timaha xiira ee ka shaqaysa muqdisho ma qabaan walaac xoogan waxayna qeexeen in xilligii hore uu jiray taxadir ay samayn jireen laakiin hadda ay xaaladu caadi tahay taas su-aal fiican weeye marna isma dhihin aniga dad muslimiinaan nahay marka ilaahay ma aaminsannahay marka isma dhihin dadkaan korona qabaan ha u jirin isma dhihin waa iska dadaali jirnay tawakal allah aan dhihi marka nadaafaddan waa ku dadaali jirnay saasaa samayn jirnay insha allah horta anagu dareen hadda waa nagu jira laakiin weli ismaan dhihin qof aad u jaraysaan coronavirus iyo waxaad ka qaadaysaan sababtoo anagu taxadir badanaa muujin jirnay alcoolada iyo gacantii afxirkii kaasna waa isticmaali jirnay gacantana golofisaan gashan jirnay marka saas darteed isma dhihin qofaad u jaraysaan coronavirus ka qaadaysaan saasaan u samayn jirnay soomaaliya waxaa saameyn xoogan ku yeeshay dhaqaalaha xanuunka safmarka ah ee uu sababo cudurdhaliyaha coronavirus ee covid laakiin saameynta ayaa si gaara usii taabatay ganacsatada yaryar walow hadda dadka qaar ay la harjadayaan sidii ay mar kale xaaladda ganacsigooda ay caadi ugu saldhigi lahaayeen cabdicasiis barrow v o a muqdisho